halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadkii adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisanaayo ebanoogu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waxaannu waxbariddan cajiibka ah idinka siinaynaa kitaabka axdigii hore iyo kan axdiga cusub si cidina aanay idinka sheekaynin wanaagga rabbiga waxaa nebi miikaah oo ka mid ahaa nebiyadii axdigii hore uu u bidhaaminaya hadday arki karaan raxmadda iyo naxariista ilaah oo wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka toddobaad aayadda siddeed iyo tobanaad markaasoo nebiga oo ruuxa quduuska ahi uu wado uu leeyahay sida tan hoos ku xusan balwaakee ilaaha kula mid ahi kaasoo xumaanta saamaxa oo iska dhaafa xadgudubka kuwa dhaxalkiisa ka hadhay isagu sima caraysnaado weligiis maxaa yeelay naxariistu ku farxa markii noogu dambaysay waxaannu ku jirnay gunaanadka cutubka koowaad ee kitaabkii nebi miikaah waxaanan aragnay suugaantii sare ee kitaabka lagu qoray iyo xarakada qorniinka kitaabka nebi miikaah magaalo waliba waxay qaadatay magacii lagu yaqaanay oo waxay shaabahayeen marka aynu nidhaahno kismaayo iyo kistaada waxayna inoo joogtay aayadda afar iyo tobanaad markaasoo nebigu uu lahaa haddaba sidaas daraaddeed waxaad moorishad gaad siin doontaa hadiyado reeraha agsiib waxay boqorrada dalka israa'iil u noqon doonaan wax khiyaano badan agsiib waxay ka micno tahay magaaladii khiyaanada waana erey cibraani ah oo harooyinka biyaha keena wakhtiga roobka ah ayaa loo yaqaanay agsiib waa wax dhallanteed ah oo qofkii socoto ah siraya oo waxay la noqonaysaa inuu webi soo agdegay laakiin wakhti gaaban ayaa biyihii ay gurayaan oo waxaa bilaabanaya jiidaal qaxar iyo shiddo badan marka magaalada iyo dadka deggan oo dhaniba inkastoo ay dad wanaagsan dusha ka yihiin haddana gudaha waxay ka yihiin dhalanteed ama agsiib haddaan meeriska cutubka koowaad ee gebagaba maraya horay idinku sii wadno ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan kan meerashaah degganow weli waxaan kuu keeni doonaa kan ku hantiyi doona dalka israa'iil sharaftiisu waxay gaari doontaa xataa tan iyo cabdulaam waxaa halkan lagu sii sheegayaa in caawimaad u imaan doonto reer banu israa'iil laakiin ma ahan isla wakhtigaas marka balaayadu ay soo degto balse waa wax sii sheegid ka hadlaysa ammaanta israa'iil oo ah kuwii ka soo farcamay nebi daa'uud oo waxaa waxyigaasu uu ku jaango'an yahay sayid ciise masiix oo keliya magacyada lagu yaqaano waxa weeye aaminnimo oo isagu uu soo furan doonaa reer banu israa'iil isagu kama imaan doono ama kama soo daahiri doono magaalada dhalanteedka maalmihii nebi miikaah israa'iil waa la dhagray oo caawimaadna ma ayan helin markii ciidamadii reer ashuur ay cagta mariyeen boqortooyadii waqooyi iyo magaalooyinkoodiiba iminka miikaah wuxuu reer banu israa'iil ugu baaqayaa inay baroor diiqaan waxaana nebiga uu leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan waa aayadda ugu dambaysa xiiro oo timahaaga iska jar carruurtaadii aad jeclayd daraaddood oo intaad xiidrato sii ballaari sida bidaarta gorgorka oo kale waayo iyagu waa kaa tageen oo waxaa loo kaxaystay maxaabiis ahaan markii reer ashuur ay soo galeen boqortooyada waqooyi ee israa'iil markii ugu horraysay waxay wateen da'yartii oo ay maxaabiis ahaan u kaxaysteen waxaana dadkii loo sii sheegayaa inay taasi aawadeed ka sii baroortaan waa inay bidaar isku yeelaan ama timaha xiirtaan taasoo ka dhigan inay baroor diiqayaan marka la eego dhaqankii reer banu israa'iil ee waagaas marka la eego sharcigii nebi muuse waxaa loo sheegay inay garkooda iska xiiraan oo madaxoodana timaha ay ka dhammaynin balse dembi aawgii ayay qaranka ugu timid inay timaha iska xiiraan oo ay muujiyaan murugada ku soo fool leh oo ay sidaasi u sii baroor diiqaan nebi ishaaciyah oo isna ay isku wakhti ahaayeen nebi miikaah ayaa isna wax inooga sheegaya caadadii waagaas sida ku qoran kitaabkii ishaaciyah cutubka shan iyo tobanaad aayadda labaad waana baalka sagaal boqol ee kitaabka axdigii hore waxaana qorninku uu leeyahay sida tan waxaa kor loogu baxay bayir iyo dibboon oo meelaha sare ku yaal in lagu ooyo reer mo'aab waxay u baroortaan nebo iyo medeba madaxyadooda oo dhan waa la xiidhay oo gar kastana waa la jaray haddaba aayaddanu waxay muujinaysaa sida dhaqanka baroordiiqu uu ahaa waagaas marka iminka reer banu israa'iilka deggan waqooyiga waxay kol dhow lumin doonaan ama ay kala irdhoobi doonaan carruurtooda sida aynu iminkaba arkayno taasina waa ciqaab xagga rabbiga ka timid oo waxay u dhacday sidii nebigu uu sii sheegay waxaana aayaddaasu ay u dambaysay cutubkii koowaad oo aan filayo inaad waxyaabo badan ka soo barateen ama aad ka soo faa'iidaysateen waxaannu soo ogaanay dhegaystayaal markii dadku ay lacag yeeshaan inay samaystaan urur isku keena kuwooda lacagta leh oo waxay hormariyaan dhaqan ilaah ka soo horjeeda reer banu israa'iilkii lacagta lahaa waxay isugu imaan jireen meelaha sarsare oo ka dhigan guryo meelo taag ah laga sameeyey oo qabow oo lagu fuuqo khamriga inkastoo markaasi iyada ah ayaan ula muuqanaynin kan dantu ay ka geen weydo sida inay jidhkeeda iibsanayso laakiin ay la noqonayso inay ku jeclaatay gabadhaasi kartidiisa awgeed ama quruxdiisa ama magaca uu bulshada ku leeyahay weli waa isla sidii maanta oo kuwa lacagta lihi qabiil ma laha laakiin waxay leeyihiin urur iyaga kulmiya maadaama ay isku dan yihiin oo lagu heshiiyey in masaakiinta la dhaco waxay garanayaan inay ilaah horti magac ku lahayn waxaanay bannaysanayaan tub ama dariikh ay ku jidaystaan go'aankooda ilaah ka soo horjeeda ee ay qaateen maalin walibana waa aroos oo wuxuu ku xadgudbayaa ereygii masiixa ee lahaa nin walba ee naagtiisa ku fura wax aan gogoldhaaf ahayn wuu sinaystaa haddii qofi uu weyddiiyo uu ku yidhaahdo war miyaadan gabar kale bishii lasoo dhaafay guursanin wuxuu aalaaba ku jawaabaa war tolkan badinayaa tolku badnaan muxuu ku falayaa kuwii hore ee dagaallada ku aafoobay ayaaba guryaha iska daadsane muu marka hore iyaga wax u taro oo wax u qabto haddaan intaasi uga baxo cutubkii koowaad ee kitaabkii nebi miikaah ayaannu iminka idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka labaad ee kitaabkan nebi miikaah waxaannu iminka soo gaarnay mawduuca cutubka labaad ugu horreeya oo ah farriintii labaad ee nebiga oo qusaysa caddaymo laga bixinayo dembiye kaas ah oo dadku ay galeen cutubkan wuxuu sharaxaad ka bixinayaa dembiyadaasi kaas ahaaneed ee dadka ciqaabta waxay dusha ka fuushay dadkan reer banu israa'iil maxaa wacay waxay u leexdeen inay asnaamta caabudaan iyo inay oofiyaan wax waliba ee laga doonayo ama asnaam caabudistu ay iyaga ka dalbanayso kuwa asnaamta raacaa waxay isku dhiibaan sine iyo wasakhnimo oo dhan oo waxaa nafsadooda ku badan khiyaano asnaam caabudkii maalintaasi waxaa ku badnaa damiir xumida oo waxaa guryo macaasi ah laga dhisay buuraha dushooda waxaana macbudyada laga dhisay dhulka taagga ah isugu imaan jiray rag iyo dumar oo halkaasi ayaa lagu sinaysan jiray oo caabudistooduna waa sinada shayddaan caabudka dunida ka socda maanta ayaa la mid ah rag iyo dumar badan ayaa meelaha qaar isku urursada oo ku caweeya qaarna way qayilaan oo taasaa diin u noqotay wax kale ee ay sameeyaan ma lahan laakiin shayddaanka ayay falalkooda ku caabudaan kuwa ceenkaas oo kale ah wakhtiyadii horena dhillannimadu waxay ahayd fal kuwa asnaamta caabuda had iyo jeer lagu yaqaano balse ilaah wuxuu ugu tala galay ragga iyo dumarka inay ku midoobaan guur waara oo ubad ay kala helaan balse ujeeddadiisu ilaah ma ahayn in ragga iyo dumarku ay raaxo ka helaan isgalmaadka marba haddaan lagu midoobin guurka ujeeddooyinka ilaah ayaa aad iyo aad kaga wanaagsan kuwa dadka ee ah inay raaxo gaaban iyo wakhti wanaagsan helaan xaaraanta laguma arko wakhti wanaagsan iyo raaxo laakiin waxaa laga helaa qalbi madoobaad qorniinkuna wuxuu leeyahay haddaan la soo baxno kitaabkii nebi hosheeca cutubka afaraad aayadda kow iyo tobanaad sida tan sinada iyo khamriga iyo khamriga cusububa qalbigay la tagaan sababtaasi aawadeed ayaa ilaah uu u diidan yahay sinada wuxuuna aad u doonayaa in ragga iyo dumarku ay guur ku midoobaan laakiin aanay macsiyaysan iminkana nebi miikaah wuxuu cutubkan ku daleecaynayaa dembiyada sinada iyo gaboodfalka laakiin cutubkii koowaad dembiyadoodu waxay ahaayeen xidhiirka ay ilaah la leeyihiin sidaaad arkayso markii qofku aanu ilaah hortii ku hagaagsanayn looma fadhiyo inuu dadkana xidhiir wacan la yeesho ama uu u wanaagsanaado haddiise qofku ilaah uu la leeyahay xidhiir wanaagsan dee dadkana wuu la lahaanayaa oo wuxuu jeclaanayaa insaanka ilaah uu uumay haddaan ilaah dhankiisa loo cararin runtu waxay tahay in dadku ay lumayaan cutubka labaad ku arki mayno sawirro qurxoon waayo dadkiibaa ilaah ka tegaya oo cutubkanu ma ahan kan ugu quruxda badan ee hadalladii ilaah waxaase cutubkan aynu ku arkaynaa dembiyadii oo qaranka burburinaya markaana way ahmiyad ballaaran tahay in dadka soomaalida ah ay wax ka bartaan kitaabka nebi miikaah oo fadhiguna ay ka kacaan waxaannu haddaba dhegaystayaal idiin bilaabaynaa meeriska cutubka labaad ee kitaabkii nebi miikaah waa baalka kun boqol lix iyo konton ee axdigii hore aayaddiisa koowaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waxaa hoogay kuwa xumaanta ka fikira oo waxyaalaha sharka ah sariirahooda ku hindisa markii waagu baryo ayay sameeyaan maxaa yeelay taas gacantooda baa xoog u leh waxay sameeyaan xadgudub waliba iyo qorshayaal wax lagu halaago ama lagu soo dhaco markii ay seexanayaan habeenka isla markiiba ma seexdaan laakiin waxay hindisaan khiyaano iyo sharnimo iyo gaboodfal oo waxay ka fikiraan inay dad badan soo laayaan ama soo halaagaan waxaana qorniinku uu leeyahay markii waagu baryo ayay sameeyaan wixii ay ka fikirayeen markii ay sariirtooda ku jiifeen maxaa yeelay taas gacantooda baa xoog u leh wixii ay ku fikirayeen markii ay sariirtooda jiifeen wuxuu ahaa wax ay samayn karaan qorshaha ayay isku keenayeen subaxnimadiiba howshii ay ka fikirayeen ayay ku dhaqaaqayaan waxaannu garanaynaa bulshadayada maanta in kuwa dembiilayaasha ah iyo kuwa aan cibaadada lahayn dhammaantood waa rag iyo dumar dadaal badan oo hanti badan haysta hantida soomaaliya taalna gacanta uguma jirto dadka mu'miniinta ah ama kuwa qunyar socodka ah markii awooddu ay gacanta u gasho shakhsiyaad cibaadalaawayaal ah arrinku wuxuu ku dambaynayaa sida kii reer banu israa'iil markaasoo labada qaranba maxbuus ahaan loogu kala kaxaystay baabiloon iyo ashuur nebi miikaahna wuxuu ina hor keenayaa dowladda ilaah hortii ku socon karta waana tan ilaah isku dhiibta ama hoos timaada markii hantida iyo awooddu ay gacanta u gasho cibaadalaawayaasha waxaa soo fool leh ciqaab nebi miikaah oo weli kala hadlaya dadkii wakhtigiisa ciqaabta soo fool leh ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran isla cutubkan labaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan oo waxay damceen beero kolkaasay xoog ku qabsadeen oo waxay damcaan guryo oo way iska qaataan oo waxay dulmaan nin iyo reerkiis iyo xataa nin iyo dhexalkiis waxa qorniinku uu leeyahay waxay damcaan beero oo xoog bay ku qaataan waa arrin ay samayn jireen dadkii maalka iyo awoodda lahaa ee waagaasi waxaannu xusuusanahay sidii yisbeel iyo ninkeedii aaxaab ahaa ay u shirqooleen naabood oy uga dhaceen beertiisii canabka ahayd sida wiil gaban ah oo u damco kubbad mid kale uu ka xoog badan yahay leeyahay sidiisiibuu dhulka uga qaatay boqor aaxaab ninka la yidhaahda naabood beertiisii canabka isbeel ayaa iyana waxay ahayd haweenay rumaysan in ficil wax lagu qaato oo aan afka un laga hadlin waxay isla markiiba maleegtay qorshe lagula wareegayo dhulka naabood uu lahaa waxaana iminka nebigu uu leeyahay oo waxay damcaan beero kolkaasay xoog ku qabsadaan miyaanay taasu iminkaba ka dhacaynin dalkayaga miyaan la boobaynin dhul ay lahaayeen dad masaakiin ah oo weliba dhulkoodii xoog looga haysanin maanta kuwa hantida badan leh ayaa weliba ugu imaan daran oo nasashana ma haystaan kan boqolka kun oo dollar haysta wuxuu doonayaa inuu helo hal milyan oo dollar kan milyanka haystana wuxuu doonayaa inuu laba milyan helo kan mijinta qaadka haystana wuxuu doonayaa inuu mid kale helo oo kuwa cibaadalaabayaasha ah waa isku mid darajo waliba ama dabaqad waliba ee ay ku jiraan ama ay ku nool yihiin mid waliba oo iyaga ah haddii ay fursad u helaan inay wax boobaan ama bililiqaystaan ma lumiyaan fursaddaas ilaah ma siinin qaranka israa'iil ballanka dhulka laakiin qabiil waliba ayuu siiyey dhulkii ay lahaayeen qof waliba waxaa la siiyey dhul uu tabcado ilaahna sharciyo gaar ah ayuu sameeyey oo ah in qofina aanu dhulkiisa luminin ama waayin kii dhulkiisa iibiya wuxuu dib u helayaa wakhti waliba ee konton guuro ah sida sharciga reer banu israa'iil uu dhigayo welibana qofku gaajo u dhiman maayo inta uu dhulkiisa sugayo waayo ilaah wuxuu soo saaray sharci uu ku difaacayo saboolka inkastoo kuwa hantida lihi ay daydayayaan nidaam ama hannaan ay kaga faa'iidaystaan saboolka markii aynu egno qorniinka ilaah wuxuu hareer joogaa masaakiinta ilaahna wuu la jiraa masaakiinta waayo way badan yihiin oo sayid ciise masiix qudhiisa ayaa ka yimid guri sabool ah haddaan horay idinku sii wadno cutubka labaad ee kitaabkii nebi miikaah ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda saddexaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan haddaba sidaas daraaddeed rabbigu wuxuu leeyahay bal eega waxaan hindisay balaayo qoyskan ka gees ah taas oo aydnaan surkiinna kala bixi doonin oo weliba si kibir leh uma socon doontaan waayo waa wakhti xun haddaba warbixintan inoogu qoran kitaabka nebi miikaah waa mid xiisad leh ilaah wuxuu leeyahay waxaa ee dusha idinka saaray xumaatooyinkiinna aad ku alifaysaan sariirta korkeeda oo iminkana wuxuu leeyahay waxaan hindisay balaayo qoyskan ka gees ah taasoo aydnaan surkiinna kala bixin muxuu haddaba taasi ula jeedaa ilaah miyaa ilaah dadka uu ku soo dejinayaa uu samaynayaa wax shar ah waa maya ilaah wuxuu doonayaa un inuu kuwa sharka leh sharkoodii dusha ka saaro waana wax hagaagsan marka dhanka ilaah iyo dadka mu'miniinta ah laga eego laakiin kuwa sharka lihi markii sharkoodii dusha laga saaro waxay ula muuqanaysaa inaanay habbooneen waxayna leeyihiin shar baa laynagu sameeyey oo abaal sheegan maayaan mar haddii caradii ilaah ay ku soo degto dadka qaarkii ayaa ilaah ku eedeeya waxyaalaha qaar ee noloshooda lagu tijaabinayo waxaana ilaah iminka reer banu israa'iil uu ku leeyahay bal eega waxaan hindisay balaayo qoyskan ka gees ah taas oo aydnaan surkiinna kala bixi doonin marka ay sidan tahay waxaa reer banu israa'iil musaafuris loogu kaxaystay dalka aashuur oo iyagu berigaasi ahaa dadka ugu naxariista daran dunida waxaana ilaah u raacinayaa oo uu leeyahay oo weliba si kibir leh uma socon doontaan waayo waa wakhti xun ama shar ah waxaa aayaddaasi ka muuqanaya kibirkooda iyo sidii ay iskula weynaayeen haddii aynu dib ugu noqonno markii aynu ahayn qaranka in kuwa ladan oo amarka lahaa ay kibir badnaayeen daah ma saarna waxaan garanayaa in gabdhaha madaxda ay askarta dharbaaxyeen jireen weliba waxaannu garanaynaa in hees laga sameeyey oo la yidhi dadka ha iska weyneen inaad keli waxgarad tahay ha iska dhigin walaalay isla weyninku wuxuu ugu dambayntii soo istaajiyey qarankii oo dhan goob cidla ah oo waxay is arkeen madaxdii iyagoo xariggoodu maran yahay waxaana rabbiga oo kuwa kibirsan la hadlayaa uu leeyahay bal eega waxaan hindisay balaayo qoyskan ka gees ah taas oo aydnaan surkiinna kala bixi doonin haddaba cid waliba oo ilaah amar u dhiibo haddaanay caddaaladda xoojinin waa hubaal in isla sidii reer banu israa'iil ku dhacday wakhtigii nebi miikaah ay hubaal ahaan ku dambayn doonaan waxaa loo baahan yahay in la baadigoobo ragga hibada loo siiyey xukunka balse aan ka imaanin qabiil gaar ah laakiin dadka ka mid ah oo lagu yaqaanno caddaaladda iyo eexla'aanta haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii nebi miikaah cutubka labaad aayadda afaraad ayaannu iminka idiin akhriyaynaa aayadda afaraad ee cutubka labaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan wakhtigaas waxaa laydinku qaadi doonaa masaal waxaa lagu barooran doonaa baroor aad u weyn oo waxaa la odhan doonaa annaga waa nala wada baabi'iyey isagu waa beddelaa qaybtii dadkayga bal sidee buu iiga wareejiyaa oo beerahaygiina wuxuu u qaybiyaa caasiyiinta haddaba wareer baa imaan doona oo dadku way barooran doonaan waana wax aan caadi ahayn marka la eego luqadda cibraaniga marka suuragal noqon mayso in waxa nebi miikaah uu leeyahay si buuxda oo tafatiran soomaali ahaan loogu tarjumo balse wax rajo ah ma jiri doonaan marka la gaaro wakhtiga dhibaatidu ay timaado waxayna ku barooran doonaan oy odhan doonaan waxba laynooma reebin weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka labaad ee kitaabkii nebi miikaah waa aayadda shanaad waxaana qoran sida tan sidaas daraaddeed ururka rabbiga dhexdiisa kuma lahaan doontid mid wax ku qiyaasa xarigga saamiga haddaba aayaddan tarjumaado kala duwan bay leedahay laga yaabo inay ka micno tahay inaan caabudista rabbiga halkaasi laysugu imaan doonin wakhti dheer haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad ayaannu idiin akhriyaynaa aayadaha lix ilaa toddobo waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan waxay iyagu ku yidhaahdaan waxba ha sii sheegina iyagu kuwan waxba uma sii sheegi doonaan oo hadallo caay ah kama dhammaan doonaan reer yacquubow uma waxaa la odhan doonaa ruuxii rabbiga miyuu soo dulqaadasho yaraaday kuwanuse ma falimihiisiibaa miyaan erayadaydu wax wanaagsan u tirin kii si quman u socda waa wakhti ilaah uu joojin doono ruuxa wax sii sheegidda maxaa loo joojinayaa haddaba waxaa loo joojinayaa in dadku ay diideen inay maqlaan warkii rabbiga waxaana bilowday abaar xagga erayada ilaah ah waayo dadkiibaa ka caajisay inay ilaah wax ka bartaan markaasay odhanayaan kanuse ma falimihiisiibaa ilaah horay buu ugu sii sheegay oo wuxuu ku yidhi kuwii sariirahooda dushooda sharka ku fikiri jiray bal eega waxaan hindisay balaayo qoyskan ka gees ah
Sinka.
wanaagsan waxaanu samayno noo saamax waxaanu samayno noo saamax sidaaninaba u saamaxayno sidaaninaba u saamaxayno ibuu sarreeyo wankuu sanaadna ibuu sarreeyo wankuu sanaadna samaysinkalaha subanaan samaysinkalaha subanaan sayidnimada ha soo degato sayidnimada ha soo degato samadasay ku tahay dhulkana kasin samadasay ku tahay dhulkana kasin hana saarin miisaankaaga hana saarin miisaankaaga anagu sii dayn siriiq shaydaan anagu sii dayn siriiq shaydaan ibuu sarreeyo wankuu salaadna ibuu sarreeyo wankuu salaadna samaysinkalaha subanaan samaysinkalaha subanaan sayidnimada ha soo degato sayidnimada ha soo degato samadasay ku tahay dhulkana kasin samadasay ku tahay dhulkana kasin ibuu sarreeyo wankuu salaadna ibuu sarreeyo wankuu salaadna samaysinkalaha sareeyo masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salug laqwi halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin